بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حجرني قصة شعيب عليه السلام عشر كان وعشر كالسقالات وحان كقاهد لنا قضب كاللحاد وحان قضب كعوان كيسو نقونيا نبي الله شعيب عليه السلام يحذر قومه qoomkiisi wuxuu uga digayaa an yusiibahu mithla maa asaaba min alumam almaadiya nabiyullaahi shucayb calayhi salaam qoomkiisii buu la hadlay isagoo uga digaya hadday kufrigan iyo cisyaankan kusii socdaan inuu ku dhacayo wixii ummadihii ka horreeyey ku dhacay oo xaqii markuu u caddeeyey oo istihzaa iyo sukhriye la yimaadeen ayuu marka u digay marka waa dariiqatu attarhiib markuu cabsigelintaa geliyo ayuu haddana markaa attarghiib oo waxa weeye odhanayaa oo jeclaysiinayaa ilaahay agti waxa yaal oo toobadda farayaa kabacdina waxay ugu jawaabaan baan arkaynaa iyo waxa ay ku hadlaan allah waxa uu yidhi wuxuu yidhi shucayb calayhi salaam ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد طلبوا يري يؤذ كحن بارٍ laa yajrimannakum ay laa yaxmilannakum yuunan idinku xambaarin ama sabab idinku noqonin shiqaaqii khilaafka aad ikhilaafaysaan aniga oo maadaamaa rasuulkiinii ahay meeshaad ay adeeci lahaydeen haddaad ikhilaaftaan oo waxa weeye aad dariiqaygii ka leexataan ood xaqii diidaan hadda waxaad u bambaxaysaan waa caradii ilaahay marka iska ilaaliya khilaafkan aad ikhilaafaysaan waxba ida tari mayo halaag baa wuu idiin sababayaa markaas waxaa ida asiibayaa mithlu maa asaaba qowma nuuxin oo qowma huudin reer nuux qowma nuux wixii ku dhacay halaagiyo duufaantii oo kale inay idinku dhacdo yay sabab idinku noqonin khilaafkaygu liannahu qowma nuux markay nebigoodii khilaafeen oo gaalnimo u caddaysteen oo wax u bambixeen waatii la halaagay oo duufaan baa ku dhacday ee haddaad adna la timaadid wixii qowmu nuux lagu halaagay adna waa lagu halaagin waay sidoo kale qowmu caad qowmu huud waxa weeye wixii ku dhacay markii nebiyullaahi huud uu xaqi u sheegay oo ay diideen waatii la halaagay oo dhibaata ku dhacdayoo waxa weeye dabayl loo soo diray oo dukun daakan laga dhigay sidoo kale qowmu saalix markay diideen xaqii nabiyullaahi saalix loo diray reer thamuud waa tii iyagana baabah laga dhigay oo ay seexa ku dhacday wamaa qowmu luudi minkum bibaciid wey qowmu luudna idinkamaba fogaba oo laba dhinacba macnaha idinkama foga waa idinku xigaanoo taariikh ahaan iyagaaba aad idinku dhow oo waatayba culummadu qaar yidhaahdeen ibnu casaakir iyo shucayb waxaa dhashay gabadhii luud gabadhiisii uu dhalay baa dhashay oo luud baa awowo u ah ama gabadhiibaa ayeeye u ahoo gabadhii labaad baa dhashay idan muddo dheer ma aha marka waa wax boqol sano gudahooda waayo waa wax aad isugu dhow dhinacna waxa weeye degaankiina waa isaga dhow yihiinoo ereyadaasaa la wada deganaa oo ma kala dheera oo madyanna waa dhulkan falastiin iyo agagaarkeeda qowmuluudna waa dhulkan hadda u dhow marka intaba waa isku dhow yihiin urdun iyo falastiin maxay isku jiraan hadda waxba ereya isku dhow yihiin marka masaafo ahaana idinkama foga oo maalin walba waad aragtaan aathaartoodii iyo dhibaatadii ku dhacday baxru mayit taariikhna idinkama foga oo wakhti dhow bay ahaydoo taariikhdoodii waa la hayaa idan isweydiiyo caqligiinna ka shaqeeya ka shaqaysiiyo maxaa dhibaatada u sababay waxaa u sababay gaalnimo ay ilaahay ku gaaloobeen rasuulkii loo soo diray ay caasiyeen xumaan iyo waxa weeye macsi ay u banbixeen alkufru walmacaasi ha haddaba intii oo kale yay idinku dhicine war ilaahay ka baqa buu yidhi waa taxdiir marka waa taxdiir waa atarhiib waxa weeye uga digayo wixii ku dhacay dadka innagana saasoo kalea la inooga digay oo waa ina haysataa nebi maxamed haddii la khilaafo naar baa lagu tegaya falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaaban aliim ha iska jireen baa layidhi kuwa nebi maxamed amarkiisa khilaafaya oo ka leexanaya inay asiibto fidno shirki iyo bilaaya ku dhaco iyo gaalnimo ama cadaab aliima adduuniya aakhiraba aayadda kale waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic kayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wa nuslihi jahannama wasaad masiira ujeeda idan waxa weeye haddaad innaga muslimiintaana maanta qaacidadaas ayna hortaal haddaynu nebi maxamed khilaafno oo caqiidadii iyo diintii kaga leexanno waxa ina sugaya waa halaag iyo cadaab wa waayo ilaahay addoommadiisu waa u siman yihiin waxa ilaahay loogu kala dhow yahay waa aliimaanu wataqwa walcamal saalix ina akramakum cinda allaahi atqaakum laakiin kanaa reer hebela iyo kanaa taariikh hebel joogay midna ilaahay looguma dhowaado idan marka waa qaacida waadixa oo qof walba oo muslima maanta waxa weeye cibra ay u tahay sidaa shucayb uu qoomkiisii uga digay masiibadii kuwii ka horreysay inay ku dhacdo ayaa innagana laynooga digayaa inaynu inoogu dhaco halaag iyo dhibaato iyo waxa weeye mashaakil haddaynu nebi maxamed ka leexano calayhi salatu salaam dariiqiisa kabacdiba wuxuu isticmaalay haddana attarkiib jeclaysiin uu jeclaysiinayo dariiqi wanaagsanaa wuxuu yidhi wastakfiruu rabbakum huma tuubuu ilayh ina rabbii raxiimu waduud war ilaahay dembi dhaaf weydiista buu yidhi oo istikfaar la imaada huma tuubuu ilayh macnaha xumaantan aad ku jirtaan ka toobadkeena shirkiga macaasida dulmiga ilaahay uga toobadkeena dembi dhaaf weydiista sababtu maxay tahay ina rabbii raxiimun waduud allah waa raxiim weeye waa u naxariisamayaa addoommadiisa waxa weeye cid walba isaga uga naxariis badan hooyada ilmaheeda ay dhashay ilaahay baa uga naxariis badan idan marka allah waa raxiim weeye ma raba addoommadiisa inuu cadaabo haddaynan iyagu canaad la imaan iyo wax maqlaan toobad keena buu leeyahy uma tuubuu ilayh ina rabbii raxiimun waduud alwaduud waa waa jecel yahay allah subxaana wa tacaala ciddii u toobad keenta waa ilaahayna intaasoo aayadood buu inagu faray qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiicaha allah dunuubta oo dhowaa dhaafaa alam yaclamuu ana allaha huwa yaqbalu towbat can cibaadii wayaxfu can isayi'aat idan allah waa raxiimun waduud addoommadiisa oo u naxariisanaya waa jecel yahay cidda toobad keenta lallaahu ashaddu faraxan buy nabiga calayhi salaatu wassalaam ilaahay waxa uu aad ugu farxaa addoonkiisu markuu u toobad keeno sida midkiin idinkayda ka mida oo dhul bahgooya a marayey oo neef xoolaa watay oo biyihii iyo raashinkii u saaraa ay ka dhuntay markay sakaraatulmowdkii gaa naftu caqday uu hadhow arkay hashiyo dul taagan uu aad u farxay markaa sidaa daraaddeed buu allah subxaana wa tacaala yabsudu yadahu billeyl liyatuwa musii'u nahaar wa yabsudu yadahu binnahaar liyatuwa musii'u leyl hameen iyo maalinba ilaahay dadka wuxuu u fidinayaa oo ugu yeerayaa attawba ila allah tuubuu ila allah ayaa la leeyahy idan marka wanaaggaasuu amray toobadii iyo wanaaggiiba amray aliqlaacu can idembi shuruudii lala yimaado wanaagga lala yimaado ayuu amray maxay ugu jawaabeen marka jawaabtoodii jawaabo jawaab waa ka xun tahay isagu dariiqi ilaahay buu intaa ugu yeerayaa iyaguna jawaab xun bay dhiibayaan qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu kathiira mima taquul wainaa lanaraaka fiina daciifa walowlaa rahduka la rajamnaaka wamaa anta calaynaa bicasiis bay yidhahdeen shucaybow horta waxa aad sheegaysa annagu ma garanaynaa le ha waa isku hadal waa intii qurayshi ay nebiga ku tiri waxa weeye quluubunaa fii akinati mima tadcuuna ilayh wa fii aadaanina waqrun wa min beynina wa beynaka xijaabun facmalina caamilu qalbiga yagu waa xiran yahay waxaad sheegaysa ma gelayay dheheen dhagaha yagana culays baa saaran oo ma maqlayno waxaad sheegaysa haa tabtaasoo kalea shucaybna lagu leeyahay ma garanayna waxa aad sheegaysa waxaan annagu garan karno oo maskaxdeeda gelayana ma aha mana fahmayno dhaqan aad u liito weeye waa meesha soomaaliduna ay ka isticmaasho waxa weeye maahmaahda jaahiliga waxay ku leeyihiin afar iyo boqolkiiyo tobankaan aqaanaa qur-aanka musxafkaan aqaanaa qofku hadduu ku yidhaahdo uun kuugu yeerayaa waxaa ka adag ka akhrisan mayo ha yaa kaa dhegaysanaya hortaad akhrididi dacwada aad dadka ugu yeeraysa haddaan lagaa dhegaysanayn hadde oo dhagaha laga furaysto waa aliciraad weye laga jeensaday xaqii idan marka halkaasay u istaageen oo waxay yidhaahdeen annagu waxa aad sheegaysa ma garanayno mana yeelayno ha waxaana kuu aragnaa nin daciif oo tabar yar oon iska kaayo celin karin waxaan kaloo kaaga baqaynaa walowlaa rahduka la rajamnaaka qabiilkaagaan kaaga baqaynaaye mar horaa lagu kala bixi lahayo dhagax baan kugu dili lahay waa waxa soomaalidu dhaqankaa maanta way leedahay qofku hadduu qabiil xoog badan oo badan ka dhashana waxay leeyihiin war ninka aynagu taabanina reer hebel kala bixi mayne war yaan uga dacwoonnaa war odayaashiisa ha loo tago ayay bilaabayaan hadduu ka dhashay qabiil yaroo masaakiinana waa lagu tumanayaa waa looma ooyaan bay dheheen haa waa looma ooyaan bay ku leeyihin subxaan allah ummaddii bay kala qaybiyeen qaarna waxay ka dhigeen qaar sare oo aan loo dhowaan karin qaarna kuwo la isaga tuman karo waa jahligaa waxaa keenaya qofku hadduu jaahil diinta ka noqdana zamankuu doona ha jooge eh waxa weeye waa isku mid waa marka kuwii xilligaa joogay oo shucayb xilligiisii joogay iyo kuwa maanta jooga oo diin la'aanta ah oo jahliga ah isku qowl bay ku hadaaqayaan shaydaan baa carabka ugu ridaya u waxyoonayo wey wuu caddeeyo wuxuu yidhi ma waxaad waxa weeye allah subxaana wa tacaala ma waxaad kala weynaaday qabiilkiinna arahad iyo acazu calaykum min allaahi wattakhadtumuuhu wara'akum dihriya ina rabbii bimaa tacmaluuna muxiid war qabiilkaygaa idinla weyn miyaa iyo allaah allihiida abuurtay oo daqiiqadiida halaagi kara qabiil muxuu macnaha u leeyahy wuxuu macnaha u leeyaha ma leh marka sidaa daraaddeed ilaahay ka baqi maysaan weye marka waa ilaahay baa waxa weeye isagana ku difaacayey oo sabab uga dhigayay inay qabiilka uga baqaan waayo dadku laba nooc weeye qofna ilaahay buu kaaga baqaa qofna waxa weeye qabiil iyo dad buu kaaga cabsanaya marka haddii alla kacabsi la waayey in qofka marka qabiilkiisii looga baqo waa asbaabta ilaahay uu waxa weeye ummad ku ilaaliyo addoommadiisa mu'miniintaabay ka mid tahay oo nebigaba calayhi salaatu wassalaam reerkiisaa looga cabsan jiray abu daalibi ayaa looga cabsan jiray leannahu waxay ahayn reer qawiya oo waxa weeye ashraafu qowm ah oo qurayshoo dhan hoggaamin jiray cabdulmutalib iyo oo nebiga awowgi iyo adeerka abu daalib iyo looma dhowaan jirin marka sidaa daraaddeed waa laga baqayaa marka idan marka calaa kulli xaal waa la isshabahay waxa weeye marka dadku labadaa weeye hadduu qofku ila alla kacabsi ku jirana allow kaaga cabsan haddaan alla kacabsi jirinna hadde waxa weeye ilaahay kaaga cabsan mayee waa uu kugu tumanayaa waa uu kugu tumanayaa sidaa daraaddeed baa marka imaanaysa inuu waxa weeye suu rababa yeelaa weeye marka waa arrin aad iyo aad u khatara weeye marka waa faa'ida cadiima qofka muslimkaa qalbigiisa inuu mar walba ilaahay cabsidiisa ku jiraa la rabaa inaadan dadka dulmiyin ina allaha la yumlii lidaalim buu nebi calayhi salaatu wasalaam ilaahay qofka daalimka waa u kaadiyaa xataa idaa akhadahu lam yufdirtu ma fakanaya markii allah uu qabto kama baxsanaya allah ha wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid idan marka qofka muslimka waa inuu isilaaliyaa ilaahayna ka baqaa oo uu aad iyo aad isaga ilaaliyaa inaan waxa weye qof muslima inaad dulmid nebiga calayhi salaatu salaam markuu mucaad yeman u dirayey waxa uu ku yidhi ittaqi dacwata almadluum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab iska ilaali qofka la dulmiyey miskiinka habaarkiisa iska ilaali ha ilaahay ag ilaahay iyo iyo iyo dacwadiisaas xijaab uma dhexeeyo axaadiid kale waxay tilmaamayaan qofka madluumka marka la dulmiyo ilaahay inuu oranayo waxa weeye bicizatii wa jilaali wa jalaalii la ansurannaka walow bacda xiin idan dulmiga lagu dhaafi maya akhi fillaah iska ilaali marka dulmiga fawaa'idan qasas alambiyaa aynu mar walba waxa weeye tilmaamayno waa cibra in lagu cibro qaato ayaa qur-aanka lainoogu soo arooriyey ma aha mujarad taariikh caqiida ku jirta oo waxaa ku jirta akhlaaq oo waxaa ku jira atarkiib watarhiib qofka muslimkaa qalbigiisa inay dhalaaliso oo waxa weye markaa uu ilaahay ka baqaa la rabaa oo ilaahay dariiqiisii u maro u hoggaansamo ayaa loo baahan yahay nas'alullahi asalaama walcaafiya ilaahay baan weydiisanaynaa inuu xaqa nagu sugo nana waafajiyo wixii ilaahay uu raalli ka yahay walxamdu lilah rabbi alcaalamiin